siyo bilaantiyoognagadan haano iska hiran waanang midoobaga iyo ururka bilaante ee degmada dangoryo qowatiyaa shirweyne oo iskihiro waa bilaante degmada kaasoo diiradda laga saaraya sidiio bilaanta aan deerin lahaayeen isku filnaasha islamarkaana yoonku bahan lahaayena aqabadooyinka nolole ee mustaqbalsho kaxirana kulankii welibaa ku qeybgalaya madaxda ururka bilaante ee degmada dangoryo bilaanta shalduwan ee ka dhaqan xaafado magaalada iyo una meleysaya kabandhikanga walyaaboyo fadaayan in la xaqiijiya iyo deeranga iyo ona iska dhiirigeliyaga midnimadii iyo wadajirka xanu kumid ee ururka haweenka degmada dangoryo ya sheegeen iyo dhawanga bilaabu doonanga qaaraanga oo iska daraayanga islamarkaana yowalku qabsado doonanga siyo unku bahan aqabadooyin iyo weliba ankabaaqeena bilaanti kale inyo ku qeyb qaadanga haweenka dangorayo waa haweenka dangorayo marka waxa weeye waxa weeye inaynu isku xirnaano oo waxa weeye haweenka dangoray ay yihiin hal qof ah ama hal nafar ah inay yihiin baa laynaka doonayaa ree dangorayo haddaynu nahay gabdhaheenna waxa weeye dhammaanteen hooyooyinkii gabdhihii hablaweyntii inamihii kulli oo waxa weeye inaynu isu qareenno oo waxa weeye keena baahan u qareenno keena buka inaynu qareennaan la rabaa keena baahan inaynu qareennaan rabnaa keena maqan inaynu qareennaan rabnaa gabadha laga tahriibay oo waxa weeye laga tahriibay iyadana inaanu qareenno baan rabnaa marka inaynu isu qareenno oo isku xirnaa oo baahi iyo bugto iyo caafimaad intaba inaynu waxa weye aynu iska ognahay ayaa la doonaya oo aynu isku midnahay shaqaynobaaladoonawaxaan rabaa degmada afar xaafadood weeye inaynu waxaweye waxaweye dhaqaalo ururino waxaweye maalintii wax dhacanin iyo inaan haboran anigu xale waa soo fekeray waxaan ku fekeray afarta xaafadood oo degmada dangorayo konton gabdhood intii laga qoro haddii laga qaado bishii inay tahay boqol dolar kontonkii gabdhoodba afarta labada boqoloo gabdhood markii laisu geeyana sanadkii inay tahay lacag badan waxa weeye aduu afar kun iyo weliba siddeed boqol baan ku qiyaasay haddaana been sheegayn marka walaal waxaan rabnaa inaynu dhaqaalo ururino waxaynu rabnaa keena xanuunsan inaynu u gurmano waxaynu keena keen laga tarriiba inaynu u gurmano maxaynu ugu gurmanaynaa wax markaa qofkii toban doolar ama shan doolar looguma tegi karo qofku ma hayo bainty five baa muddo aynu ah akooma lagu gurabaa muddo aynu ah wiilkii tahriiba ama gabadhii tahriibta reerkii geeri ku timaado qofkii xanuunsan aan loo kala sokayn ee la dhaho lacagtan waa inaynu maanta halkaa ku qabanaa inagu reer dangorya ka shirnaa waxaanu nahay wadanka lafdhabartiisii ragga kale isbalawaqinaya innagaa dhallay waxaanu ayagu anagu u dhiibanay baynu ku shirtagaan waxaynu ku shirtagno oo ku dabaaqtanno oo ku xisaabtanno waa inaynu samaysanaa
waxaan dareemayaa maaragtay farxad badan dalkeenna iyo deegaankeenna innaga buu inoo baahan yahay waxaynu nahay lafdhabartii bulshada midka madaxdaa innagaa dhallay kan tahriibaayo oo badda ku dhimanayana innagaa dhallay midda aqoon-yahanada ah oo wax inoo barato dalka u shaqaynaysana innagaa dhallay deegaankuna innagu ina sugaya waxaan u baahannahay isku xirka maanta aynu samaynayno inuu noqdo mid joogto ah ama sanadla ah ama lix biloodla ah mar walba oo laysu yimaadana lagaga hadlo ajando cusub layska kaashado wax kasta oo dhib ah oo deegaanku dareemayo iyo wax kasta oo horumara oo deegaanka ka jira in laysku abdheedgarayo degmadu waxay leedahay labaatan iyo toddoba xildhibaan oo gabdho iyo wiilal oo aynu inagu dhallay waxaa loo baahan yahay inaynu la shaqayno waxa ay ku wanaagsan yihiinna aan ku boorinno haddii ay wuxuun ama qalloociyaan ama ku qaldamaan ah aynu si dhiibliya ugu sheegno